si aada la socotaan caadana u ahayd dhaqanna u ahayd maamulka somalilan baa saaka saaka shanta iyo bar subaxnimo soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka puntland ee deegaanka tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan bay ka soo weerareen saddexda aagba ciidanka puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo iskugu jirta gaadiid laga gubay iyo kuwo gacanta looga hayo intaba dagaalka saaka dhacay intaasu ahaa waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada laascaano dhibaato aada u ballaaran waxaa laga soo kaxeeyey ciidamo booliis ah degmada burco iyo hargeysa halkaasoo loo keenay magaalada laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo shacabkaas oo ku jira gacan cadow waxay u sheegaysaa puntland soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas soomaaliyeed ee puntlandarka ah ee meeshaas loogu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabkaa dhibaatada loo geysto ay mas-uul ka tahay somalilan hadday noqoto shacab la laayo hadday noqoto kuwa la xirxiro iyo kuwa hadeertaaba aad maqlayseen handadaada iyo loo marinayey muxuu ahaa cagga juguliinta loo marinayey niman weliba sheeganaya mas-uuliyiin oo laga soo diray hargeysa arrinkaa puntland way ka xun tahay waxayna kaloo la tiiraaneysan tahay lana wadaageysaa shacabka reer sool dhibka ay ku jiraan dagaalkaas hadeertan hakad yar ayuu galay puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda ummadda soomaaliyeed iyo cid kastoo nabadda soomaliya dooneysaba inaysan duulaana ahayn isla markaana dalkeeda iyo dadka ay difaacayso aad baa mahadsantihin